kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiimba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news dot com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal aada naga soo booqan karaysaan qurbajoog dot com dhegeystayaal sida lala wada socdo bishii disembar afarteedii sanadkan laba kun iyo afariyo tobanka ayaa gobolka awdal waxaa suldaan abikar cilmi wabar uu kaga dhawaaqay in ay gobolkaasi iyo shucuurta ku nooli ay ka hoos baxeen jamhuuriyadda somalilan arrintaasoo xiisad colaadeed oo aada u baaxad weyn dhalisay islamarkaana ahayd tii ugu hadalhaynta badnayd labadii toddobaad ee iminka laina soo dhaafay haddaba xukuumadda somalilan oo dadaal fara badan muujisay oo dhinacyo badan leh tiro wasiira ah ciidamo fara badan oo gobolka awdal tegay ayaan weli arrinkii xaal u helin haddaba si aanu xaaladaha dhinacyo kala duwan uga eegno ayaanu khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada waxaanu kula xiriirnay suldaanka guud ee beelweynta irir samaale suldaan cabdikariin suldaan faarax suldaan kusoo dhawow marka hore qurbajoog dhaadkaa mar kale
aada iyo aad baan u dhawahay cabdulqaadir waana idin salaamaya adiga iyo bahda kula shaqaysa ee qurbajoog dotcomba
suldaan ugu horeyn sideed u aragtaa dhawaaqan kasoo yeeray suldaan abikar cilmi wabar ee uu ku sheegayo in shucuurta ku nool gobolka awdal ay ka hoos baxeen maamulka somalilan
bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin run ahaantii haddii aan arrintaa isku dayo inaan ka jawaabo waxaad moodaa go-aan degdeg ka muuqanayo oo laga door roon yahay weeye go-aankaas uu qaatay suldaan wabar marka si kasta oo kaloo loo xaliyo ama tabashada jirta ama damaca siyaasadeed ee jiray iyo waxyaalaha laisku diidan yahayba laakiin go-aankaa in meesha la yidhaahdo awdal ay somalilan gooni ka tahay runtii waa go-aan aan loo baahnayn baan oran karaya kusoo koobi karaya waa si wanaagsan suldaan abikar cilmi wabar suldaanka beelaha jibriil yunis oo ka mida beelaha samaroon ee gobolka awdal ku dhaqan ayaa waxa uu u aaneeyey go-aankaasi kii oo sheegay inuu ku hadlayay afka beelweyntaasi in uu salka ku hayay cabasho dhanka saami qaybsiga ah oo markaa dowladda somalilan habka ay ku dhisan tahay ku wajahan dhawaaqaasina maaha markii u horreeyey beesha ama beelo kale oo reer somalilan aba ay sheegaan arrinkaa ma maxaad ka odhan lahayd isaga
tabashada siyaasadeed ee dadka reer awdal nooc kasta oo ay tahay oo ay weliba beri dhexdaasa qoraal dheer kusoo saareen iyagoo meelo badan wax ka tabanaya saami qaybsigii dalka iyo siyaasadda iyo shaqadaba wax fara badan bay ummadda reer somalilan oo nooc walbali xisbiyada mucaaradka siyaasiyiinta waxgaradka cuqaasha ayay la qabaan ana iyo un baan kala aragti ahay laakiin waxa aan mar walba xal ahayn oo aan xal siyaasadeed noqonaynin in somalilan ay iyada dhexdeedu goonisitaag awdalna ay kasii dhex samayso laakiin in arrintaa la xaliyo oo tabashada reer awdal xukuumaddu iyadaa xallin karayso oo dalka maanta u talinaysa tabashadooda ay xaliso waa arrin muhiima dadka reer somalilanna waa kala aragti reer awdal waxyaalaha ay tabanayaan badankooda laakiin sida loo xalinayo wayata lagu kala aragtida duwan waa si wanaagsan arrinku markaa sida aad la dareemi karayo adna aad u dhigayso waxaa weye arrinku waa arrin siyaasadeed gobolka awdal iyo guud ahaan beelaha somalilanba waxa ay leeyihiin xildhibaano wasiiro beeshan gobolka awdal ku nool ee iminka tabashadani ay kasoo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka dalka ayay haatan hayaan madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey axmed maxamed maxamuud silaanya waxa uu ahaa madaxweyne daahir rayaale kaahin oo madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyneba dalka toban sano kasoo ahaa hortii ma moodaa in tabashada siyaasadeed bacdamaa iminka somalilan ay u gudubtay nidaam xisbiyo fara badan inay ku habbooneed in haddii reer awdal ay wax tabanayaan in xisbiyada mucaaradka iyo isbedel siyaasadeed oo dalka ka dhaca inay diiradda saaraan inay ku habbooneed halka iminka ay arrin dhaqan iyo ciidan u rogeen
absolutely in somalilan dimuqraadiyad baa ka jirta waxaa la yidhi ninkii tabasho qaba ama qaba fikir wanaagsan oo kaa markaa dalka lagu maamulaya xukuumadda jirta qaba midka wanaagsan ummadda u hayaa ha la yimaado waxaana la furay waana waktiga la furay xusbiyada qaran ee somalilan shacabka reer somalilan oo gobol walbaa inaan runtii sidii markii horeba ay xukuumaddii tan ka horreysay ee riyaalay uga codeeyeen oo usoo saareen xusbi aan markii hore xusbi xaakim ahayn oo xusbi mucaarad ah kulmiya waxaan filayaa dariiqa ugu wanaagsan ee haddana loo mari karayo tabashooyinka badankooda aad moodo in xisbiga kulmiyana uu ka dhaga adeegay waqti badan oo ay soo noqnoqotay ilaa iyo markii xukuumadda ugu horreysay madaxweynuhu ku dhawaaqay tiradii golaha wasiirada oo ay tabasho aada u weyn oo waliba macquula ka muujiyeen dadka reer awdan in sida keliya ama dariiqa keliya hadda dadka reer somaliland oo dhan u furan oo arrintaana kala fikira hadday sanaag joogaan hadday joogaan togdheer sool marooda jeex awdal aragtidaa guud waa lala qabaa in dadka reer awdal oo ah lafdhabarta reer somaliland in maaragtaanay saamigii ay xukuumadda maanta jirta ku lahaan lahaayeen ay xaqa u lahaa inaanay ku haynin marka sida keliya lagu sixi kara waxa weye hadalkii oo kooban xusbiyada mucaaradka ee maanta dalka ka jira ka ay isleeyihiin wuu ugu roon yahay oo meel buu waddankan gaadhsiin karaya islamarkaana wuxuu sixi karaya qaladaadka maanta jira inay ku buuraan oo qalin wax ku saxaan baa ka qurux badan laakiin in dadkii beelbeel loo qaybiyo oo arrin ciidan iyo arrimo nabadgelyada ka hor imaanaya la abuuro run ahaantii cid waliba waa garanaysaa suldaan weber laftiisuna arrintaa suldaanka ixtiraam badan baynu haynaa laftiisuna waa dareensan yahay laakiin kolle waxa weye waxaan rajeynaya insha allahu tacala inuu kasoo noqon doono isna go-aanka waa si wanaagsan haddii aad iyada eegto waxyaabaha aad is odhan karto markaa arinkan xiisadan waa lagu qaboojin karaa oo xukuumadda la gudboon mid iyo laba haddaad bal ka tusaalayso maxaad xukuumadda iyada odhan lahayd
horta markii hore waxaan la qabaa hadal sudaanku laba arrimood oo shay sudaanku ka hadlayna rabaa mid walba inaan gooni wax yar uga taabto qodob wuxuu ahaa waxaan ahay suldaan kamid a sabaabinta reer somalilan ee gobolka awdal dhawaaqii aan markii aan ku hadlay afka shacabka sida uu hadalka u dhigay jawaabtii ugu horreeyay aan ka helay xukuumadda somalilan waxay ahayd ciidan aada u fara badan in maaragtaanay nalagu bajiyo fariimahana soo gaarayaana ay noqdaan oo keliya in nala soo qaban doono halka uu siduu hadalka u dhigaan erge iyo waawaan la isku dayay aada iyo aad kelmadda anigu runtii wax weyn baa iga baxay tabasho siyaasadeed oo suldaanka iyo cid kale oo la qabtaba uu raadinaya xalkeeda ayaa ka dhawaajiyay hadalkii horena sababuunu ahaa haddana nin ogol ama suldaan ogol inuu dawladda maanta jirta la xaajoodo wadahadal la galo ayuu boqol kiiba boqol u muuqanayay laakiin sida loo maareeyay oo in ciidan loo diro aad baan anigu u cambaaraynaya waayo waxaa la heli karayay in maaragtay si kale loo maro qodob kale oo dheeri ahaana run ahaantii hadalkiisa aan isdhihi karayo boqol kiiba boqol hadalkiisa dheerigu ku ahaa ayaa isna jiray oo ah in dawladda somalilan iyo xukuumadda somalilan ee dalka somalilan inay ka soo baxaan gobolada sool iyo sanaag ciidamada joogaa oo uu fariin u diray arrintaasi arrin saayiida bay ahayd waxaanad moodaysa inuu la dareemi karaya fikirkaasi inaanu kii suldaanka ahayna mid shisheeye oo cid kale uunay maleegayso iyo fareen meel kale looga soo dhiiba dabetna sudaanku inoo akriyay inay tahay waxaana jeclaysan lahaa inaanu hadalka noocaasa mar damba sudaanku waa suldaankeenii sudaankii somalilan oo dhan weeye hadallada noocaas ee gaska ku ah qaranka xuduudihiisa iyo wadaninimadiisa inaanu insha allahu tacaala mar dambe dhagaha shacabka reer somaliland maqashiinin xalka haddii aan usoo noqdo cid waliba sidaynu wada ogsoonahay waxaynu ka dhaegsannahay haddaynu nahay reer somaliland mar kaste oo ay timaado arrin mashaakil abuurta ama tabasho siyaasadeed ama wax khilaafi dariiq dhaqan oo wanaagsan oo soomaalida kale dadka reer somaliland ay kaga duwan yihiin baa jirhaantii jirta in odayaasha dhaqanka golaha guurtida golaha baarlamanka in loo dilo umilada dalka iyo madaxweynta dalka oo ay arrintaa iyagu xalliyaan oo dariiqa ciidanka ee ama doorka ciidamadu ka qaadanaya inta dib loo dhigo in marka hore iyo marka labaad iyo marka saddexaadba odayaasha laga adeejiya arrintaada oo xaajiga oo caan ku ah haddii ilaahay ka dhigayo doorka nabadda iyo heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka somalilan door weyn ka qaata xaaji cabdi waraabe cabdi oo ka mid odayaasha waaweyne reer somalilan golaha guurteedana ka mid ah iyo dabcan odayaashii had iyo jeerba ay wada shaqayn jireen baan anigu jeclaan lahaa inay arrintaa xalliyaan in lagana asturaan haddii ilaahay ka dhigayo dhibaatada ay nagu soo korodhay ee keentay tabashada dadka reer awdale inay isu bedesho in somalilan suldaan salaadiintii dalka kamid uu ka noqdo qarannimadii somalilan marka waxaan ku koobayaa sida ugu wanaagsana lagu xallin karaya waxa weeye loo daaya arrinkaa odayaasha reer somalilan oo guurtidu number one ka tahay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa uu ahaa suldaan cabdikariin faarax suldaanka guud ee beelweynta irir samaale oo kio edmonton dalka canada ku sugan nooga waramayey xaaladda suldaan abikar cilmi wabar oo ka mid a salaadiinta gobolka awdal oo ku dhawaaqay goonisutaag gobolka awdal uu markaasi kaga go-ayo somalilan halka aad ka dhegaysanayseen waa qurbajoog com inta aan hawada dib ugu kulmi doonana waa cabdulqaadir xuseen guloodee idinleh sidaa iyo nabadgelyo